imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka afaraad ee falimaha rasuullada butros iyo xanaa waxaa la hor keenay shirka intay dadkii la hadlayeen ayaa wadaaddadii iyo sarkaalkii macbudka iyo sadukiintii u yimaadeen iyagoo ka xumaaday maxaa yeelay waxay dadkii bareen oo ciise ku ogaysiiyeen sara kicidda kuwii dhintay markaasay ka qabteen oo xabbiseen ilaa maalintii ku xigtay maxaa yeelay durbafiidkii bay ahayd laakiin qaar badan oo hadalkii maqlay waa rumaysteen oo tiradii nimanku waxay noqotay abbaaraha shan kun markaasaa waxaa dhacday in maalintii dambe taliyayaashoodii iyo waayeelladoodii iyo culimmadoodii ay yeruusaalem isugu soo wada urureen waxaana joogay anas oo ahaa wadaadkii sare iyo kayfas iyo xanaa iyo aleksandaros iyo in allah intii wadaadka sare xigaallo la ahayd oo intay dhexda soo taageen bay weyddiiyeen oo ku yidhaahdeen xooggee ama magaceebaad waxaan ku samayseen markaasaa butros oo ruuxa quduuska ahi ka buuxo wuxuu iyaga ku yidhi kuwiinnan dadka u taliya iyo waayeelladow haddii maanta naloo imtixaamayo falimihii wanaagsanaa oo loo sameeyey nin xoog daran iyo sidii ninkan loo bogsiiyey dhammaantiin ogaada idinka iyo dadka reer binu israa'iil oo dhammu in magaca ciise masiix kii reer naasareed oo aad iskutallaabta ku qodobteen oo ilaah ka sara kiciyey kuwii dhintay daraaddiis ninkanuu isagoo bogsaday halkan hortiinna ah ku taagan yahay isagu waa dhagixii idinkoo wax dhisa aad diiddeen oo noqday madaxa rukunka mid kale badbaadada lagama helo maxaa yeelay ma jiro magac kale samada hoosteeda oo dadka dhexdooda loo bixiyey oo waajib inoo ah inaynu ku badbaadno markay arkeen butros iyo xanaa dhiiranaantoodii oo ay garteen inay yihiin niman aan wax baran jaahiliinna ah ayay yaabeen markaasay garteen inay ciise la joogi jireen markay arkeen ninkii la bogsiiyey oo la taagan iyaga waxba way ka odhan kari waayeen laakiin intay amreen inay shirka dibadda uga baxaan ayay wada hadleen iyagoo leh maxaynu nimankan ku samaynaa waayo inay calaamo caan ah faleen waa u muuqataa kuwa yeruusaalem jooga oo dhan mana dafiri karno laakiin si ayaan dadka ugu sii faafin aynu cabsiinno si ayaan hadda kadib magaca ninna ugula hadlin markaasay u yeedheen oo ku amreen inay aslanba ciise magiciisa ku hadlin waxna ku barin laakiin butros iyo yooxanaa ayaa u jawaabay iyagii oo ku yidhi idinku kala xukuma inay ilaah hortiisa ku quman tahay inaannu idinka idin maqallo intaannu ilaah maqli lahayn iyo in kale waayo waxyaalihii aannu aragnay oo maqallay iskama dayn karno inaannu ka hadalno markaasay intay cabsiiyeen sii daayeen waayo waxay waayeen waxay ku taqsiiraan dadka aawadiis maxaa yeelay dadkii oo dhammu waxay ilaah ku ammaaneen wixii la sameeyey waayo ninkii calaamadan lagu bogsiiyey waa ka weynaa afartan sannadood butros iyo xanaa waxay ku noqdeen saaxiibadood markii la sii daayey ayay intoodii kale u yimaadeen oo uga warrameen wixii wadaaddada sare iyo waayeelladu ku yidhaahdeen oo dhan oo markay taas maqleen iyagoo isku wada qalbi ah ayay codkoodii sare u qaadeen ilaah oo yidhaahdeen rabbiyow adigu waxaad tahay kan sameeyey samada iyo dhulka iyo badda iyo waxa ku jira oo dhan kii ruuxa quduuska ah kaga hadlay afkii awowahayo daa'uud oo ahaa mididiinkaagii oo yidhi qurumuhu maxay u cadhoodeen dadkuna maxay ugu fikireen wax aan waxba ahayn boqorrada dhulku col bay u taagnaayeen taliyayaashuna intay is urursadeen ayay waxay caasi ku noqdeen rabbiga iyo masiixiisa waayo waxaa run ah in magaaladan gudaheeda herodos iyo bontiyos bilatos oo ay la jiraan dadka aan yuhuudda ahayn iyo dadka reer binu israa'iil iyagoo ka gees ah ciise mididiinkaaga quduuska ah oo aad subagtay ay is urursadeen inay sameeyaan wax alla wixii gacantaada iyo taladaadu hore u gooyeen inay noqdaan laakiin rabbiyow eeg wayna cabsiinayaane haddaba addoommadaada sii dhiiranaan oo dhan oo ay hadalkaaga ku sheegaan intii aad gacantaada u soo fidinaysid si aad ugu bogsiisid si calaamooyin iyo yaabab ugu samaysaan magaca mididiinkaaga quduuska ah ciise oo markay tukadeen dabadeed meeshay ku urursanaayeen baa giriirtay oo dhammaantood waxaa ka wada buuxsamay ruuxa quduuska ah oo hadalkii ilaah bay dhiiranaan ugu hadleen wax waluba xertii bay ka dhexeeyeen oo intoodii badnayd oo rumaysatay isku qalbi iyo naf bay ahaayeen midkoodna ma odhan waxaan leeyahay waa waxaygii laakiin wax waluba waa ka dhexeeyeen oo rasuulladu xoog weyn bay sarakicidda rabbi ciise uga marag fureen oo nimco badan baa dhammaantood ku soo duldegtay mid wax la'aan iyaga kuma jirin waayo in alla intii dhul ama guryo lahayd way iibiyeen oo qiimihii wixii la iibiyey ayay keeneen oo rasuullada soo hordhigeen oo waxaa wax loo qaybshay mid kasta siduu wax ugu baahnaa markaasaa yuusuf oo rasuulladu ugu yeedhi jireen barnabas kan lagu micneeyey wiilkii gargaaridda oo qoladiisu laawi ahayd oo reer qubrus u dhashay intuu beer uu lahaa iibshay ayuu lacagtii keenay oo soo hordhigay rasuullada